manhajka oo ka kooban saddex buug oo hingaada qur-aanka ah kuwaasoo qaab cusub loo qoray ayaa ardayda u sahlaya barashada qur-aanka iyo akhriskiisa wuxuu macalimiinta u fududaynayaa in muddo gaaban ay arday badan kaga aflaxaan xabse cabdulqaadir oo ah qoraha manhajka taasoo muddo dheer macalin ka ahayd macadka imaam alkisai ee gobolka virginia ee duleedka washington d c ayaa v o a u sharaxaysa buugaagta iyo waxa ay ka kooban yihiin buugaagtan waa buugaag la dhaho almiftaax curriculum waxay ka kooban yihiin buugga macalinka iyo buugga ardayga iyo buug oo yacni ardayga uu farqurxinta iyo ku baranayo xuruufta siday bilowga iyo dhexda iyo dhammaadka markay marayaan buugaagtan waxaan ku soo shaqaynaynaa wakhti dheer ilaa plus years marka waxay ka caawinaysaa cunuga in bilowga marka ugu horaysaba inuu ka bilaabo yacni xuruufta alifaxmaalaha yani xuruufu lijaa'iga markaas kadib fatxadii kasradii damadii sidaas uu cunugii ugu socday ilaa uu gaaro heer uu qur-aankana akhrin karo qur-aankana uu yeersan karo uu markii loo yeeriya aayadda uu qori karo waxaa igu dhaliyey manhajkan inaan qoro waxaan la sheekaystay macallimiin badan oo soomaali ah macallimiin aan soomaali ahayn waxay isticmaalaan macalinka ugu fiican saddex ilaa ka badan books like laba boog saddex boog afar boog oo kala duwan suu cunuga kor ugu soo qaada tayadiisa waxbarasho sida uu u akhrin lahay kitaabka iyo siduu u qori lahay dadka macallimiinta qaar waxay aad xoogga u saaraan cunuga inuu kitaabka akhriyay bes uu waxbana qorin taasna waxay ku kallifi kartaa cunuga hadduu akhriska keliya barto uu qoraalka ka tago beri hadduu qur-aanka moogaado sanad laba sana camal inay dhib ku qaadato inuu kitaabka keligiisa akhristo laakiin cunuga barnaamijkan waxaa ugu talagalnay cunuga inuu waxna qoro waxna akhriyo saare maxamed cali samatar oo soo noqotay wasiirkii haweenka ee soomaaliya kana mid ahayd dadkii ka qaybgalay daahfurka buugaagta ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in gabar soomaali ah ay manhajkan qorto
xabse cabdiqaadir ayada iyo sheeqa qababa sheekh aadan khayr allaha siiyey waa dadkii ugu horeeyey ee bilaabay inay dugsi qur-aan ka furaan virginia gobolkan virginia waddankan maraykanka ardada ka soo baxa dugsigooda waxay ka mid yihiin ardada ku guulaysta amaba qaata xafidka qur-aanka ee adduunka marka runtii aadaan ugu faraxsanahayna maqsuudaan ku ahay in xafsa ee qortay buuggan oo ah text book sheekh aadan macalin xasan oo ah aasaasaha dugsiga imaam alkasaaya ayaa ka hadlaya waxa manhajkan uu ka tari karo barashada hingaada iyo culumta kale ee islaamka wuxuu tari karaa in muddo kooban wax meel dheer loo soo mari jiray ardayga si fudud kor loo qaado taasna waxay ku imaanaysaa in sidaa u aragteenba kitaabkii macalinka ah oo kaas baa lafdhabar ah macalinka kullamaa tayadiisa kor loo qaado waxbarashada ayaa maaragtay tayada yeelanaysa macallinkii baan aada xoogga u saarnay wax allaale waxa macallinka u baahan yahay annagoo og dhibaatada macallinka meesha ay ka haysato macluumaadkii o dhan baa loo diyaariyey taasna waxay door weyn ka ciyaaraysaa waqti gaaban macallinka inuu ardo badan ku kiciyo qaar ka mid a waalidiinta ilmahooda wax lagu baro manhajka saddexda buug ka kooban ayaa v o a uga warramay waxay kala kulmeen iyo sida ay u arkaan
boodi shariif axmed afar ay dhigtaan dugsiga hal hadduu qur-aanka dhammaynayaa marka saddex wiil way ku jiraan really it helped them a lot aad iyo aad because cunuga wax ma baran karo qur-aanka ilaa uu ridingkiisa perfecta noqdo marka basekiisa cunuga hadduu mar dhismo cunugaas uma baana help from the parents
magacay foosiye maxamed abuukar al dhahaa saddex wiilaa go-aye dhigtaan kulligooda asaaskooda waxaa dhisay buwaagtan min xuruuf ka bilaaw xarakaad kelimaad xabse waxay bilowday yacni saa kuu dhaho isluub cusub inay cuniga min xuruuf laxarakaad min kelimaad ilmihii ilmo waxaawa maraykan ku dhashay okay yad qur'aanka meel kasta u furtid way ka sayanse u akhriyaan magacayga waxaa la dhaha cabdicasiis cali saalim manhajkan waxaan u arkaa inuu yahay majram wanaagsan sababtoo carruurtayda laba ayaa qur-aanka dhammaysay labana weli waa ku jiraan ma fahamta marka beginin markay u bilaabeen siday qur-aanka u badaayeen higaadda aaday u fiicnay aad baana uga helay waana sistem fiican siday dadka wax u baraan
magacayga waxaa waya cabdirasaaq cali kulmiye qur-aankii ayaa laga soo bixiyey erayo oo gabadha si u alift si aad iyo aad u fiican waay qur-aanka ilmaha meel dhibaysa male haddii bugan akhristaan marka waxaan kula talinayaa ummadda soomaaliyeed inay bugtaan ay kataan
aniga waxaa la dhahaa aamin cabdulaahi cilmi salaad laba ilmoodaa ii dhigtaan oo buugaan marka the first one she's almost about to finish the quran kan kalena halfway u mara buugtan waxay ka faa'iidaysteen een, ah, mataqaanaa waxay ka faa'iidaysteen wax badan buugtu waxay ka bilaabataa alfaataaday baraysaa sidoo ah, hingaada loo akhriyo fatxada kasrada ah, damada and then markay um, mataqaanaa dhameeyaan saasna they're ready to read the book like qur-aanka ilaahay ba- sida loo akhriyay ay tusinaysaa